maleeshiyaadka t b elf ayaa qaaday tallaabadii ugu horeysay oo gacanka hadal ah taasoo ka dhan ah maamulka ay xabashidu ka dhisatay gobolka tigre maleeshiyaadka t b elf qeybtooda ka amar qaadata dabartiishan gabramiija ayaa weerar ku qaaday magaalooyin ku yaala koonfur bari ee gobolka tigre iyagoo ku socda amar ka soo baxay magaalada maqalla ayaa waxa ay maleeshiyaadka weerar ku ekeeyeen xafiis ka mid ah xafiisyada maamulka ku-meel gaarka ah ee gobolka tigre degmada siharti ee koonfur bari gobolka tigre ayuu ku yaala xafiiskan ay xogagu ku galeen maleeshiyaadka ka amar qaata dabaratiishan gabramiija oo ah hogaamiyaha t b elf ugu yaraan toban iyo toddoba ruux ayaa lasoo werinayaa inay ku dhaawacmeen weerarkan waxaana inta badan hogaamiyaasha t b elf ay la safteen hogaamiyahooda iyagoo kasoo horjeestay maamulka ku-meel gaarka ah ee uu hogaamiyo gataajo uridda